Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ayaa magaalada Muqdisho caasimad dalka ka daafuray shirka wadatashiga oo looga hadlayay hagida iyo isku duwidda ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee bini'aadanimo waxaana shirka ka qayb galay wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya sida wasaaradda gargaarka beeraha iyo waraabka xanaanada xoolaha iyo qoyska waxaa sidoo kale shirka ka qayb galaya wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha soomaaliya ka taageera arrimaha bini'aadanimada waxaana shirka diiradda lagu saaray intii uu socday sidii loo dardargelin lahaa arrimaha bini'aadanimo si looga hortago xaaladaha ka dhasha bini'aadanimada agaasimaha waaxda sugnaanta ee cuntada hay-adda sodma doctor cabdulaahi diiriya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey shirka shirkan hadafkiisa ugu weyn ee loo qabtay waxay tahay maadaama waddankanna ay soo lallaabatay khataraha masiibooyinka dabiiciga ah ee taasoo kaliftay keento ama abaaro ama fatahaado ama oo mar kastaba keenta xaalad halisa si marka si wada jir ah dowladda oo wada jirta iyo international bartnerska iyo wada jiro looga joogan saad sidoo kale marka berriton insha allah iyadana kulanka wanu socon doonaa waxaa nagala soo qaybgalay berri maalinta berria ion joska iyo civil society-ga hay-adaha caalamiga ururada caalamiga iyo ururada bulshada rayidka waxaan rajaynana insha allah inuu sida maanta noogu dhammaado oo kale inuu kaberi noogu dhammaado nooguna soo baxdo wada tashiyo ku dhisan hab casri ah oo wada jir ah oo aan ku wajahno ka jawaabidda xaaladaha khataraha musiibooyinka ee ku soo noqda waddankanna dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka soo qayb galay shirka ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in laga digtoonaado xaaladaha bini'aadanimo runtii waxaa la isku dhaafsaday aragti buuxda oo ku saabsan sidii soomaaliya ugu diyaargaroobi lahayd ugana diyaargaroobi lahayd ugana hortegi lahayd markaa yimaadaan masiibooyinkaasi waxaa laga bartay wixiina soo dhaafay maxay tahay inaynu qabanno iyo wadammada sideenoo kale culaysyada inay ku dhacaan wixii aynu ka baran lahayn markay noqoto in arrinta tan si qarannimaa loogu diyaargaroobo waxa ugu muhiimsanaa meesha ka soo baxay waxay ahayd in si wada jira loo wada shaqeeyo la mideeyo dadaalka iyo iskutashiga si mashaariicda ee dowladda u liidgarayso isla markaasna ay ugu hagto meelaha loogu baahi badan yahay sidoo kale loo yareeyo duplicationka iyo overlaapka labadaba loo yareeyo dadka ugu baahida badan ee ugu nugulna wax loo gaarsiiyo marka shirka intaas muhiimka ahaa muhiimaddiisa ahaa
jawaabaha degdega oo laga bixiyo khataro markay dhacaan iyo sida bulshada nugul ama maaragtay tabarta daran looga difaaci lahaa arrimaha maaragtay ka dhasha abaaraha iyo daadadka iyo waxyaalaha kale ee dabiiciga marka shirka runtii sifacan buu u bilowday waana socon doonaa haddii ilaahay idmo shirkan ayaa socon doona muddo laba maalin ah waxaana intiisa badan lagu korfayn doonaa sida xaaladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ka dhaca loogu hortegi lahaa si looga dheeraado khatar bini'aadanimo